bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamed wclى alihi وaصxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala اlimaamu abu dawuud sulaymaan bnu lashcaf asijistaaniyu raximah اllahu tacaala أwalu kitaabi اlfitan fitankii caddaynteedii kitaabkeedii awalkiisii w dikru اlfitani wadalaa'ilihaa hada maxaluhu dikru اlfitani fitankii xusidooda ama sheegisteeda iyo wadalaa'ilihaa iyo calaamadaheeda fitanka iyo calaamadaheeda sheegitaankeeda ayaa meeshaan marka maxalkeedu uu yahay alfitan waa jamcu fitnatin waa fitna oo la jamciyey fical ayaa lagu jamciyey alraaqib اlasfahaani mufradaat اlqur'aan waxa uu yidhi aslu اlfitnati idkhaalu اdahabi fi اnnaar fitnada asalkeeda waxaa weeyaan oo laga soo qaaday dahabka gelintiisa oo naarta la dhex geliyo dabka litadhara jawdatuhu si ay u muuqato wanaaggiisa si u soo baxo min radaa'atihi ay uga soo baxdo oo intii kalena ay harto intii wanaagsanaydna ay baaqi noqoto wayustacmalu fii idkhaali الnaar dabgelintoo dhanna waa loo isticmaalaa ayb wayuطlaqu cala alcadaab fitnada waxaa lagu iطlaaqaa mararka qaar cadaabka laftirkiisa qaala tacaala duuquu fitnatakum ay cadaabakum weeyaan mararka qaarna waxaa loo isticmaalaa calaa maa yaxsulu cinda alcadaab cadaabka agtiisa waxa dhacaaya ayb oo alaa fi اlfitnati saqaطuu ayaa ka midaba wa cala alikhtibaari waa loo isticmaalaa imtixaanka qofka la imtixaano wa fatannaaka futuunaa nebiyullaahi muusa markuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sidaas yidhi ayb fitnada xag allana waa ka timaadaa oo marna allah loo tiiriyaa marna addoonkaa loo tiiriyaa ayb alfitnaةu takunu min alafcaali الsaadiraةi can اllaahi wa min alcabdi kaalbaliyati wاlmacصiyaةi wاlqatli wاlcadaab addoonkii baa marka loo tiiriyaa waxyaabahaas oo dhan macaasidii iyo qatligii iyo cadaabkii iyo wixii lamidka ahaa hadday xag alla ka ahaato oo fitnada calaa yani hadday xag alla ka ahaato xikmad unbay ku imaanaysaa oo ilaahay subxaanahu watacaalaa shay iskama samaynayo xikmad la'aan iraado bis waxba kuma sameeyo alla oo iraadadiisa xikmadna waa la socotaa haddii ay fitnadu minmin jihati alinsaan hadday ka ahaanaysana oo macsidii qatligii iyo cadaabkii iyo waxyaabahaas uu keenayeyna iyadu waa markaas wax xun ayb oo xumaan baa marka laga tiirina ayb oo waa madmuum markay xaggaas tahay ayb wain kaanat min alinsaani bigayri amri illaahi insaankiibay ka timid amar alla kuma imaanin oo sharci ah waa madmuum way xun tahay markaasoo kale waana caayan tahay ayb halkan marka wuxuu uga hadlayaa noocan bani aadamku iyo wakhtigeeda iyo dalaa'isheeda iyo waxyaabaha marka macaanidaas la xidhiiro qال الإmام أbو dاود رحimه الله تaعالى xadثna cثمان بن أbي شhيبة qال xadثna جرير وهuو بن xاaزم عن الأعmش وهuوa سuلaيمان بن مهران أbو محمد الكاhلي عن أbي وائل عن xudayفةa qاaل qاama فيina رasuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم نبgaa dhexdeena ka kacay qاaئma isagoo taagan oo arin buu u istaagay famaa taraka kama tegin شhayئa wax yakuunu ay yaqacu dhacaayo wax dhacaya kama uunan tegin fii maqaamihi maqaamkiisaas daalika kaagaa ah ilaa qiyaami saacati laga gaaro ilaa qiyaamaha ilaa xadaahu waa sheegay nebiga sal اllahu calayh ali wasalam xafidahu waxaa xifdiyey man xafidahu qofkii xifdiyey wa nasiyahu waxaa hilmaamay oo iloobay man nasiyahu qofkii iloobay yacnii ninkii iloobana waa iloobay ninkii xifdiyeyna waa xifdiyey qad calimahu asxaabii haaulaa'i asxaabtaydan kuwan waa ogaadeen buu yidhi way ogaayeen wa innahu sha'nigu waxa uu yahay layakuunu minhu shay-u waxaa nebigu ka hadlay shay ayaa ahaanayo oo waxaa ka mid ah faadkuruhu waan xusuusanayaa kamaa yadkuru rajulu ninku sida u garanayo wajha arajuli ninka wejigiisii idaa qaaba canhu haddii uu ka maqnaado uma idaa ra'aahu markuu arko carafahu uu garanayo yanii qof waa hore kugu dambaysood muddo aadan is arkin waa iloobaysaa wejigiisii markaa aragtana waa soo xasuusanaysaa marka warkaas badan baa nebigu uu noo sheegay oo fitanka iyo waxa dhacaya ku saabsan ninkii xifdiyaa xifdiyey ninkii iloobay waa iloobay in badanna waa og yihiin laakiin markay arkaanay xasuusanayaan ayb sida qofkuba oo u xasuusto qofka ka maqan ayb oo muddo ay kala maqnaayeen ee wejigiisa uu garan jiray markuu wejigiisii arkaba horeba waa xasuusanayaan sidaasaa marka lagu shabbahay xadiidkan isnaadkiisu waa saxiix bukhaarina kitaabu ulqadar ayuu ku soo saaray macnaha ku jirana waxay tahay waxyaabahaas nebigu ka hadlay ilaa qiyaami saacana ahaan doono fitankii waa ku jiraan marka waxaa dadka muslimiinta dhexdooda isdirirayaan iyo malaaximta muslimiinta tan ay gaalada la dirirayaan iyo malaaximtii isagana baab uu ka dhigi doono iyo waxaasoo dhan baa marka ku jira iyo qiyaamu saaca iyo tagayuru zamaan waqtigu siduu isu badbedelayo iyo waxyaabahaasoo dhan baa nebigu uu ka hadlay sala allahu calayh ali wasalam waxaa garanaya marka nebigu inuu saxbo ka tegin ummaddan wax maslaxa u ah ilaa waa u sheegay wax sharana ugama tegin ilaa waa uga digey meeqaamkaasa marka uu ku sheegay marka nebigu sala allahu calayh ali wasalam wuxuu u sheegay si war kooban ah oo macaani badanna lagu garanayo kala baxbaxsan ayb hadalkiisuna jawaamiculkelima nebiga la siiyey war gaaban macno badan oo ku cabiri karo qال الإmام أbو dاود رحimه الله تaعالى xadثna hاrون بن cabdاللaahi qال xadثna أbو dاود الxfriyu عan bdr بن cثmaan نuسa qaar waa kala hormarinaya waxaa laga yaaba in xadiid kaloo soo socdo ay idiin idiin gelinayaan marka waa kala horhoreeyaan dhib ma laha qال xadثna hاrون بن cabdاللaahi whuوa الxmاal wاlد muسى بن hاrون waay qال xadثna أbو dاود الxfriyu عan bdr بن cثmaan وهو الأموي مولاaهم ثقة أخرج xadيiثه مسلم وأbو داود والنسائي وابن ماجه في التفsير عن عاmر وهو عاmر بن شhراaحيل الشhacبي عaن رaجuل عن عبداللaahi وهو cبدالله بن مسعوud ninkaa marka مبhمkaa ku jira sanadka xadiidkan عن النبي صلى الله عليه ولي وسلم qاaل نبgu waxa uu yidhi يkuن في hadiه الأمaةi ummadan dhexdeeda waxaa ahaanaya أربcu فitن أفر fidno fii aakhirihaa midda ugu dambaysa alfanaa adduunyadu ay ku dhammaanayso tan ugu dambaysa marka dajaal waayo adduunyadana ku dhammaanaysa ayb xadiidkan marka sanadkiisa dacfi baa ku jiro ibhaamka raawigaas la ibhaamiyey ayaa ku dhex jiro ayb marka wuxuu tilmaamayaa afar fidno oo tan ugu dambaysaa wuxuu yidhi marka alfanaa adduunyadii marka ay dhammaanayso ay tegayso ayb taas ugu dambaysa marka fitnatu dajaalkaas uu ku tilmaamay ama uu ku sheegay ayb xadiidkanna marka ibhaamkaas inuu raawigaas mubhamkaa inuu ku jiro iyuu tilmaamay ayb haahy shaarixan marka wax badan buu ka sheeg sheegay middan waxa uu yidhi wafiihi calamu lilnubuwati waicjaazun wafiihi kamaalu cilmi الnabiyi salى اllahu عalayh ali wasalam wakamaalu shafaqatihi calى ummatihi ayb naxariista nebiga iyo calam min aclaami nubuwa iyo waxyaabahaasaa marka ku dhex jiro ayuu tilmaamay qaala xadaanaa yaxya bnu cuثmaana bni saciid alximsiyu qaala xadaanaa abulmugiira qaala xadaanii cabdullahi bnu saalim qال xadaثnي الcلاء بن cتبة عan cmayr bni hani alcansiy qaala samictu cabdالlahi bni cmar baan maqlay buu yidhi yaquulu isagoo dhahayo kunaa qacuudan cinda rasuuli الlaahi salى الlahu عalيه ali wsلm nebiga agtiisaan fadhinnay fadakara alfitana fitankii buu sheegay faakaru faakara fii dikrihaa sheegiddeedii buu badiyey xataa dakara intuu ka sheegay fitnata alaxlaas fitnadii qofka gurigiisii inuu joogo ay ahayd ayb fitnata alaxlaas alaxlaas waa jamcu xilsin waxaana la yidhaahdaa wahuwa alkisaa alladii yelii dahra albaciir taxta alqatab go-a ama marada la yskaga dhiga kebadda ah oo dameerka ama faraska ama ratiga la saaro ee alaabta guriga iyo waxaas marka ka mid ah ayb ama gogasha guriga taallo yaa laga wadaa marka gogasha guriga taallo waxay tusaysaa lusuum wax gurigii ku dhex jiro oo aan ka baxaynin oo mar walba guriga iska yaallo fitnadanna marka macnaheedu waxay tahay waa fitna laasimaysa qofka oo meel walba gelayso oo muddo joogayso lusuumkeeda waxaa lagu shabbahay maryahaas maryahaas iyo alaabahaas mataaculbeytka oo marka guriga lagu isticmaalo fa qaala qaa'ilun mid baa wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo wamaa fitnatu alaxlaas maxay tahay fitnadaas qaala waxa uu yidhi hiya iyadu harabun orod weeyaan ayb waxarabun iyo maalkiioo baabba oo maal baabba ayb xarab dahaabuulmaal maalkoo tago walahli iyo dadka muxuu ku tegayaa marka binahbi amwaali innaas dadka maalkoodaa la biliiliqaysanayaa wax looga tegaayana male dadkii wax haystay ayb hiya harabun waa orod la kala cararaayo la kala yaacayo wa xarabun iyo bililiqo ayb arab saasaa marka nihaayada iyo ay ku sheegeen oo waxaa weeyaan yunhabu maalulinsaan ayaa la boobayaa wayutraku canhu laa shay wax la'aana marka looga tegayaa marka meeqaa dad xoola haystay oo bililiqadii marka ay aafaysay oo xoolahoodii dhan la bililiqaystay oo eber ah oo gacmo hoorsi iyo waxaas marka galay ayb uma markaa kadib fitnatu saraa ayaa ahaanayso raynraynta fidnadeeda oo dadku markay nicmadii ka badato oo ay caafimaadkii iyo maalkii iyo nabadgelyadii ka badato macsiday la imaanayaan macsidaasi marka fidna fidnadiibaa marka yaa ka dhalanayso ama macsidii laftirkeedaaba loo jeedaa fitnatu saraa marka taas waa ayb oo dadkii caafimaadka iyo barwaaqada iyo caafiyada ayaa ka badanayso markaasaa marka ay macaasi fara badan iyo bidcooyin iyo kufriyaad iyo waxbay dhexgalaayaan ayb dakhanuhaa qiiqeeda min taxti qadamay rajulin nin labadiisa gommadood hoostooda weeyaan min ahli beyti ninkaasoo min ahli beyti aniga ahlu beytkayga ahoo yacnii igu qabiil ah yascumu wuxuu ku andacoonayaa annahu minii inuu iga mid yahay aniga yacnii ficilkiisa wuxuu ku sheeganayaa inuu aniga igu raacayo oo diintaydii iyo ficilkaygii iyo ayuu ku andacoonayaa inuu ku taagan yahay walaysa minii igamana mid aha aniga marka walaysa minii xagga nasabka igama mid aha maaha nasab ahaan waa nasabkaygii waayahay laakiin isku camal ma nihiina ayb wa innamaa awliyaa'i aniga owliyadayda almuttaquun kuwa ilaahay ka cabsada waa ayb uma yastalixun marka ninkan nin reer bani haashim reer bani haashim ama qurayshba inuu yahay oo markaas yacnii dadkii oo arrinkoodii mid ah in marka uu fidno hurinaayo fidnadaas marka qiiqeedana inuu isaga marka uu ku taagan yahay ayb uma yastalixu nnaasu dadkii waa heshiinayaan calaa rajulin nin ayay ku heshiinayaan qof ayay marka heshiis ku noqonayaan ayb kaas oo heshiiskaas oo ka warikin misig oo kale ah calaa dilacin feer korkeed ah feertu yacnii misigtu feer kuma sugnaa karto ama feertu misigta ma korayso kuma sug ma isla eka jir ahaanna meeshay ku kala yaallaan waa kala fog yihiin ma macnaa marka kawarikin calaa calaa dilacin khataabi wuxuu leeyahay waxay kinaayo ka tahay ama macnaheedu ayba tahay arrin aan sugnaanaynin baa laga wada wax aan saa usii buurnaynaa lagu heshiinaya ayb oo waxaa weeyaan marka alamru اladii laa yahbutu walaa yastaqiim arrinka aan toosnaanaynin oon sugnaanaynin ayaa waxaa la yidhaahdaa arrinkaani waa ka warikin calaa dilacin ayb nihaayada ibnulaiir wuxuu yidhi innahum yasطalixuuna way heshiinayaan oo waxay ku heshiinayaan marka calaa amrin laa nidaama lahu wala istiqaamata arrin aan marka toosnaan iyo nidaam midna lahayn ayay heshiis iskaga noqonayaan ka warikin calaa dilacin marka saas waay oo misigta iyo feertu jir ahaan iskuma yaallaan misigna feer ma qabsan karta ma kori karto ayb feertii laftirkeediina misig ma la kor saari karo mak ma celin karto ayb marka arrin aan saas usii sugnaan karin ayay ku heshiinayaan waay macnaheedun ayb uma intaa kadib fitnatu duhaymaa fitnadii marka wareerinaysay dadka addahmaa ayb adduhaymaa waa tasgiiru dahmaa waxaana laga wadaa marka alfitnatu almudlima fitnadii mugdiga badnayd waxaana loo tasgiiriyey foolxumadeeda darteed waqiila waxaa la yidhi waxaa loo tasgiiriyey weynaanteeda darteed oo yacni mid weyn inay tahay litacdiim baa tasgiirka loo sameeyey sidaan marka waa la yidhi macno kalena waa lagu fasiro adduhaymaa waxaa la yidhi bimacna daahiya ayaa laga wadaayo midii dadka maankooda qaadaysay laa tadacu axadan qof ka tegi mayso min haadihi اlummati ummaddan ka mida ilaa ladamathu way dharbaaxaysaa ladmatan dharbaaxay dharbaaxaysaa ayb faidaa qiila haddii la yidhaahdo inqadad waa go'day tamaadad way madax taagaysaa oo way imaanaysaa marka yusbixu arajulu qofku wuu soo waabariisanayaa fiihaa fitnada dhexdeeda mu'minan isagoo mu'mina wayumsi waa galabaysanayaa kaafiran isagoo gaal ah laba macnoba marka waa lagu macneeyey yacnii fitnadaa weynaanteeda iimaankii iyo kufrigii intay isu jiraan qofka mu'minkaa marka loo fiiriyo wax weyn meelo yacnii dhaadheer bay isu jiraan iyadoo sidaa ay tahay buu wuxuu leeyahay inta ay dadka wareerinayso yaa qofkii subaxii mu'min inuu yahay galabtiina gaal inuu noqdaa ay dhacaysa weynaanteeda darteed macno kalena waa lagu sheegay xasanulbasri wuu ku fasiray tirmidina waa warinaa macnahaas oo kale alimaamu albaqawina sharxu sunnuhu ku sheegay macnahaas waxaa weeyaan subaxii wuxuu soo kacayaa isagoo mu'mina oo dhiigga qofka walaalkiisa muslimkaa xaaraantinimaysanayo oo iska xarimayo galabtiina gabalku wuxuu u dhacayaa isagoo bannaysanaya dhiiggiisa ayb oo istixlaalkii dhiiggii oo isaguna shay culus ah subaxii dhiigga waa iska xarimayaa walaalkii galabtiina waa u ordaya waa xalaashanaya labadaas macnaa marka meeshaan lagu macneeyey fitnadu marka iyadu waxay leedahay qofka maankiisa iyo dhegihiisa iyo indhihiisii kulli waa qaadaysaa walidaalika ibnu taymiya raximah ullah wuxuu yidhaahdaa fitnadu marar badan waxaa lagu magacaabaa fitnatun camyaa mid indhala samaa mid dhegala duhaymaa mid madow oo iyada dhan mugdi ay tahay wax mugdiyeynayso macaanidaasoo dhan maxaa laga ishaarayaa wuxuu leeyahay fitnada marka ay jirto ama marka ay taagan tahay qofka ay haysato xaqii isagoo yaqaanna haddii la doono ayuusa arkaynin ayb xaqii ma maqlaayo ma arkaayo waxbaa marka yacnii shubha ku dheggan xaqii isagoo halkan u jeedo ayaa laga yaabaa inuu dhinac maro maskaxdiisii dhammayd iyadaa rogaysa ayb sideedana markay waxyaabahaasoo waaweynka ay dhacaan dadkii xataa wax yaqaanay ama cilmiga lahaa ayaa laftirkooda intii ilaahay waafajiye maahna inta badan ay simbiririxanayaan ayb oo daadkaas iyaa hore usii qaadayo ayb oo markii nebigu dhintay sala allahu calayh waali wasalam xadiidna waxaa ku soo arooray saddex fitnoo waaweyn waxaa ka mid ahaa nebiga mowdkiisa geerida rasuulkii oo adduunyadii joogay markuu ka baxo nebiga sal l slam oo adduunyadii uu ka tegey fitnay dad badan ku noqotay walidaalika dadkii xataa saxaabadii ka mid ahayo cilmiga lahaayoo aadka wax u yaqaanay oo nebiga ugu dhowaanshaha badnaay sida cumar oo kale waa diiday yacnii nebiga waa dhintay in la yidhaahdo oo ninkii nebiga waa dhintay yidhaahdo waawaa seefan ku garaacayaa buu yidhi isagoo markaa isle nebigu waa soo noqon doonaa ilaahay xaggiisuu aaday waana soo noqon doonaa waa cumar marka abuubakarna radiallaahu canhu deliilkii iyo wuxuu isku helay waaqicadii markaasuu yidhi wamaa muxamadun ilaa rasuulun qad khalad min qablihi rusul afa in maata ow qutila inqalabtum calaa acqaabikum nebi moxamed laba mowd loo jamcin maayo waa yacnii dibta xayan wamayitan waa kii inta dhunkaday yidhi aayaddaanna akhriyey alaa man kaana yacbudu yacbud اllaha faina allaha xayun baaqin laa yamuut waman kaana yacbudu muxamadan faina muxamadan qad maat saasuu marka la jahray cumarna marka uu seef wato cumar markaasuu marka waa qalbigiisu degay aayaddii u fiirsaday waa waafaqay marka aljawaab اlbaahir fii zuwaari اlmaqaabir kitaabka la yidhaha ibnu taymiya uu leeyahay meeshaas waxaa laga qaadanayaa buu yidhaahday waa marka ay shiddada iyo dhibka iyo waxa aad dadka maankooda u yacnii aad ugu weyninka badan markay yimaadaan deliilka xataa culummada kulligood kuma toosaan wixii dadkii ilaahay ugu talagalo cilmi raasikha leh unbaa deliilka ku tooso oo yacnii markaa ku dhego ayb tanuu marka tusaale u soo qaatay cumar aayaddan waa yaqaanay laa shaka wamaa muxamedun ilaa rasuulun qur-aankay ku jirta meel kale lagama soo bixinin haddana laakiin inuu waaqicadii iyo deliilkii wix isku daboolo waxaa ilowsiiyey dhibka dhacay weynaantiisiiayb saasaa marka shaykhulislaam uu yidhaahda amfila badanna wuu keenaa meeshaas noo yaa loo loogu noqdaa ayb xataa yasiira annaasu dadku intay ka ahaadaan ilaa fusطaatayni laba fari laba kooxood ilaa ay ka noqdaan ama laba magaalo fusطaad waa tuulada ama magaalada fusطaatu iimaanin ilaa fusطaatayni fusطaati iimaanin iimaan kooxdiisa laa nifaaqa nifaaq fiihi dhexdiisa unan ahaanaynin wa fusطaati nifaaqin iyo magaalo ama dad koox nifaaq kooxdiisa laa iimaana iimaan fiihi dhexdiisa uusan ahayn bay dadku kala noqonayaan faidaa kaana daakum kiinaas haddii uu yahay uu dhaco ay faidaa waqaca daakum haddii uu dhaco kiinaas faاntadiru dajaala dajaal suga min yowmihi maalinkiisaas ou qadihi ama berridiisa berri ama maalinkaaba dajaal suga haddiiba heerkaas marka la gaaro oo taasi marka ay dhacdo ayb xadiidkan marka rijaashiisu waa fiqaad imaam axmedna waa wariyey abu nucaym ibnu xamaad fi lfitan ayuu isagana sidoo kale uu ku wariyey ayb waxaanoo marka fitana oo nebigu sala allahu calayh waali wasalam uu ka hadlaayo dhammaantood waxyaabo fitanka dalaa'il u ah waayo ayb oo iyagu markaa dhacayo inteeda badanna dadkii in caqligoodii iyo cilmigoodii fitnadu ay ka weynaanayso oo markay ka weynaatana wax la iloobaayeen ayb isbeddel fara badanna in fitanka dhexdooda uu yimaado oo isbeddelku uu gaaraya heer subixiina mu'min qofku yahay galabkiina uu gaal yahay waalciyaadu billah qaala xadaanaa moxamed bnu yaxya bni faris wahuwa moxamed bnu yaxya duhli qaala xadaana bnu abi maryam qaala akhbarana bnu faruuq qaala akhbarana usaamata bnu zayd wahuwa aleyfiyu qaala akhbaranii bnun liqabiisata bni du'ayb can abiihi qaal qaala xudayfatu bnuulyamaan waxa uu yidhi wallaahi baan ku dhaartay maa adrii moogi anasiya asxaabii asxaabtaydu ma iloobeen am tanaasaw mase waa ishilmaansiinayaan ma is ilowsiinayaan mase way iloobeen ma ogi wallaahi baan ku dhaartay maa taraka rasuulullaahi sala allahu calayh ali wasalama nebigu kama tegin min qaa'idin hogaami min qaa'idi fitnatin fitno mid hor kacaayo ilaa an tanqadiya adunyaa intay adduunyadu ka dhammaanayso yacni kagama uunan tegin qof sidaas oo fitno hogaaminayo intii adduunyaduba ka dhammaato nin kastoo yacni fitno hoggaamiyo yabluqu man macahu dadka la jiraana ay gaarayaan alaaami'atin saddex boqol fasaacidan iyo ka kor ilaa qad samaahu lanaa waa noo magacaabay waa noo magacdhabay bismihi magaciisa iyo wasmi abiihi aabbihi magaciisa ayuu noogu magacdhabay wasmi qabiilatihi iyo qabiiladiisa magaceeda ayuu noo sheegay ayb yacnii wuxuu leeyahay saddex boqol oo atbaac nin yeelanaayo oo fitno dadka ku hogaaminaya ma jiro ilaa adduunyaduba ay ka dhammaato wixii sidaasoo kaleo jiraya nebigu waa noo sheegay waa magacooduuna markaa noo tilmaamay ayb wasmi qabiilatihi iyo qabiiladiisa magaceeda ayuu noo sheegay ayb xadiidkan isnaadkiisa dacfi baa ku jira ibnu faruuqaas cabdullaahi ibnu faruuq alkhuraasaani weeyaan ibnu qabiisata bni du'aybna haddii uu yahay isxaaq waa saduuq wa ilaa haddii kale waa majhuulun laa yucraf usaamatu bnu zayd alleyfi laftirkiisana nooc jarxi ah ayaa ku dhacayo dacfi baa isaga xataa ku jiro xadiidkan marka waa daciif ayb qaala xadaanaa musadadun waqutaybatu bnu saciid dakhala xadiidu axadihima fi اlaakhar midkood xadiidkiisii wuxuu dhex galay ka kale qaala xadaanaa abu cawaana can qataada can nasr bni caasim can subayci bni khaalidin qaal ataytu اlkuufata kuufaan imid fii zamani futixat tustar tustar markii la furtay tustar magaalo weyn oo yacnii khuraasaan magaalooyinkeeda khuusistaan magaalooyinka ugu waaweynaa bay ka mid ahayd ayb wakhtigii tustar la furtay ayaan kuufo imid buu yidhi ajlubu minhaa biqaalan anoo baqlo ka soo beec uga soo qaadaya fadakhaltu اlmasjida masjidkii baan galay kuufo masjidkeedii faidaa waaba isaga oo sadacun nin dhaxaad nin yacni muctadil oo da'diisu dhexdhexaad tahay qaab abuurkiisu ou dhexdhexaad yahay yaanba arkay min alrijaali faidaa waaba aniga oo sadcun min alrijaali ragga yacnii nin dhexdhexaad u ahba yaaba i kediyey aragtidiisii waidaa rajulun nin waaba isaga oo jaalisun oo fadhiyo tacrifu idaa ra'aytahu haddaad aragtid waad garanaysaa min rijaali ahli اlxijaaj inuu yahay qaala waxa uu yidhi qultu waxaan idhi man haadaa kan waa kuma fatajahamanii اlqowm dadkiibaa si xun iisoo fiiriyeen fatajahamanii dadkiibaa yacnii weji karaaha ka muuqatay igu soo eegeen wa qaaluu waxay yidhaahdeen amaa tacrifu haada midkan ma taqaanid miya adiga yacnii waxay garteen reer reer kuufa inuusan ahayn ninkan hadduu magaalada dadka deggan ahaan laha wuu garan lahaa haadaa xudayfatu saaxibu rasuuli illaahi sala allahu calayh ali wasalam waa xudayfatu bnulyamaan ninkan rasuulka saaxibkiisii faqaala xudayfatu xudayfa waxa uu yidhi ina annaasa dadka kaanuu yas'aluuna rasuula allahi sala allahu calayh ali wasalam nebigay weyddiin jireen can ilkhayri khayrka wa kuntu as'aluhu anna waxaan su'aali jiray can ishari sharta waxaa laga qaadanayaa marka qofku inuu sharta wax ka ogaa karo si uu iskaga ilaaliyo ayb oo yacnii caraftu shara laa lishari laakin litawaqiihi man lam yacrif ishara min alkhayri yaqac fiihi ninkii sharta aan khayrka ka aqoonsanin ama ka ogaanin wuu ku dhacayaa shartii isaga marka shar jacayl mausa u yeelaynin ee inuu iska ilaaliyo oo riwaayadka qaar waxay leeyihin waxaan is idhi khayrku waxba kaama dhibaayee shartaa darane bal ogow horta meelaha ay ka imaanayso ayb faaxdaqahu اlqowmu dadkiibaa marka waxay ku wareejiyeen biabsaarihim indhahoodii indhihiibaa hal mar lagu soo wareejiyey waa la dhegaystay markadadku markaas dadka ahlu cilmiga ama saxaabadii nebiga iyo aaday u dhegaysan jireen ayb faqaala waxa uu yidhi innii qad ara aladii tunkiruun innii anigu qad araa waxaan arkaa alladii tunkiruuna wax aad inkiraysaan innii qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ara'ayta haada alkhayra khayrkan ma aragtay alladii acdaana allaahu alla uuna siiyey ayakuunu bacdahu sharun shar ma ahaanaysaa khayrkan gadaashiis kamaa kaana qablahu sidii khayrkan hortiisba shar ay u jirtay gadaashiisna shar ma imaan doontaa yani adduunyadu masaana iska ahaanay hadda khayrkan aan hayno mase shartii lagu jirayba sidii horeba shar loogu jiray gadaalna shar waa dambay doontaa qaala nacam buu yidhi haa nebiga sal l slam qultu waxaan idhi famal cismatu badbaadadu maxay tahay min daalika looga badbaadayo shartaas marka imaanaysa maxaa looga badbaadaa marka de isagii nebigiina de waa su-aalayaa marka ummadda ka dambaysana su-aashiisay ku intifaacaysaa hay qultu waxaan idhi famal cismatu magangalku dadku waxa ay magangelayaan min daalika kaagaasi waa maxay oo dadku maxay markay taasi timaadaba dadku maxay u ordaayaan markiiba qaala waxau yidhaha sayfu seef ayb qaala qutaybatu qutayba fii xadiidihi waxa uu ku yidhi qultu waxaan idhi wahal lisayfi seefta yacnii min baqiyatin haraa iyo haraadi yacnii ma leedahay seeftaasi wax ma reebaysaa qaala nacam buu yidhi haa qaala waxa uu yidhi qultu maada maxay qaala waxa uu yidhi hudnatun ayaa ka dambaynayso sulxi calaa dakhanin wax ku jiraan qiiq uu ku jiro yacnii heshiis aan saafi ahayn baa ka dambaynaya yani famalcismatu marka waxay tahay seefta halla aada maaha in la leeyahay dadkaa markay fidnadaasi dhacdo seeftay ku ordayaan seeftaasi gadaasheed iyadoo dad wax maharayaanoo xaalku see haddana noqonayaa hudnatun calaa dakhan qaala qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi uma maada maxay ka bacdi qaala in kaana lilaahi khaliifatun ilaahay hadduu khaliifo leeyahay yacnii mid dhulka uu dhaxal siiyey waa alla filardi dhulka korkiisaoo maamulaya hadduu jiro fa daraba dahraka dhabarkaaga uu garaaco wa akhada maalaka maalkaaga qaato fa adichu adeec haddiiba uu jira nin talada dadka haayo oo muslimoo islaamnimadii aan ka bixin dhabarkaba ha kaa garaaco adiga adduunyadaada waxbaha waxa uba dhimee adeeco iskama qaldhacayb wailaa haddii kale uusan jirin fa mut dhimo wa anta adiga oo caadun ku qaniinaya aad tahay bijidli shajaratin geed salkiis geed jiriddiisaba adoo qaniinayaba ay ahaatide dhimo saas ku dhimo ayb yacnii dadkaan hageli waayo haday dadku marka amiir jamciyaana aysan lahayn fitnadiina ay jirto adiga taada ka adkow marka nacam kooxahaas marka jiro midkoodna ha ku beerin gaarkaaga marka waxaa weeyaan najaad iyo badbaado iyo u raadi ayb xadiidka marka isagoo dheeraa bukhaari wariyey baabun idaa lam takun jamaacatun walaa imaam ayuu baab ka dhigtay haddaysan jamaaco jirin imaamna jirin oo dadku ay kooxo kooxo noqdaan see taladu noqonaysaa xadiidkanuu keenay marka bukhaari xudayfa oo kooxahaas marka muslimiinta wada ah inaan mid gaara loogu loogu biirin faraha laga qaado oo qofku marka haddii imaam jirana imaam adeeco haddaanu jirinna tiisa uu ka adkaada markaas nacam oo jumcadii iyo jamaacaadkii iyo khayrkii iyo uu xaadiro ciddii muslima uu khayr u faa'iideey karo u faa'iideeyo khayrka ciddii uu kala tacaawuni karo oo wixii khayra kala tacaawuno kooxna uusan marka ka mid noqonin uunan ku biirin ayb taasuu marka uu sheegay talzamu jamaacata almuslimiina wa imaamahum qaala fain lam yakun lahum jamaacatun walaa imaam qaala markaa waxa uu yidhi gurigaaga joog marka walow an tacada biasli shajaratin geed ba aqaniintiida qultu uma maada maxay baan idhi kabacdi kelmaddan marka bijidlin iyo bijadlin labadaba u dabdisan tahay bilfatxi waalkasri qultu uma maada kadib maxaa qaala waxa uu yidhi uma yakhruju dajaalu dajaal baa soo baxaya macahu nahrun wa naarun webi iyo dab isagoo ay wato faman waqaca fii naarihi dabkiisa qofkii ku dhaco wajaba ajruhu ajrigiisii waa u waajibay waxuda wisruhu dembigiisiina waa laga hoobiyey waman waqaca fii nahrihi webigiisa qofkii ku dhacana oo janno moodo dhaldhalaalkaas iyo waxaas uu haysta ninkii ku sirmo oo janno moodo wajaba wisruhu dembigiisii baa waajibay waxuda ajruhu ajrigiisiina waa la tirtiray qaala qultu uma maadaa kadib maxay qaala uma hiya qiyaamu saaca waa qiyaamihii baa markaas dhacay uma hiya fitnadu waxay noqonaysaa iyo imtixaanku markaas qiyaamu saacati bay noqonaysaa saacaddii oo iyadu markaa dhacdo ayb xadiidkanna marka wax badan oo fitankii ka mida ayuu ka hadlayaan ayb dadku marka laba xaalad unbay ku jiri karaan yacnii xaalad ay markaas jamaaco muslimiintii meel ku kulansan yihiin oo amiir leeyihiin oo taladoodii marka ay ka go'do maamulo oo muslim ah oo islaamnimadii marka wax uu kaga baxaa marka aynan jirin kaas dulmigiisa adduunyadaada uu ku samaynayo ku sabar baa lagu yidhi adduunya adoo fiirinay fidnaha kicinin ayb haddii marka kaasi uunan jirinna iadiga marka inaad taadii ku dadaashid wixii marka mar walba waxa jiraayo dadka ahlu cilmiga marka ijmaacooda laazim ahlu cilmiga ijmaacooda inaad marka qabsato ood laasimta meeshay ku ijmaaceen ha ka dhaqaaqin dadka ahlu cilmiga ahlu cilmiguna baatil kuma ijmaacaya ilaa ilaahay subxaana nebiga sal l slamna waa tilmaamay laa tajtamicu ummatii calaa dalaala buu yidhi ummaddan guud ahaanteedana wakadalika jacalnaakum ummatan wasadan baa la yidhi dadka marka sidaasoo ijmaacaas ha khilaafinoo ha dhinac ha ugaga bixin adiga ayb furqada iyo ikhtilaafkana ka dheera wuu ka fogow factasil tilka alfiraqa kullahaa ayb marka wuxuu yidhi qaala xadaanaa moxamed bnu yaxya bni faris qaala xadaanaa cabdurazaq can macmarin can qataada can nasr bni caasim can khaalid bni khaalidin ilyashkuriy bhada اxadiiثi qaal qultu bacda sayfi seeftii kadib waxaan idhi qaala waxa bacda sayfi yani maada yakuunu bacda sayf seefta kadib maxaa ahaanaya qaala baqiyatun haraadi calىa aqdaa'in waxbaa harayo khayr ah calىa aqdaa'in saxar korkiis ah aqdaa waa jamcu qadaa qadaadkuna waxaa weeyaan saxarka isha iyo galo qashinka yaryarka ah marka khayr qashin ku jirjiran wahudnatun iyo hudno heshiis calىa dakhlin qiiq uu ku jiro oon saafi ahayn uma saaqa alxadiida qaala waxau yidhi wakaana qataadatu qataado wuxuu ahaa yadacuhu inuu dejinaayo ku fasiraayo cala ariddati riddadii allatii riddada oo fii zamani abi bakrin riddadii waqtigii abi bakar dhacday isagu ku fasiri jiray oo markaa bacda hada alkhayr waxaa imaanaya shar shartaasi marka waa riddadii famalcusmatu marka maxay noqonaya dagaalkii abubakar marka uu ahlu riddadii ku sameeyey ayb markaas taasuu marka isaga ku fasiri jiray calىa aqdaa yaquulu qadan wahudnatun yaquulu sulxun calaa dakhanin calaa baqaa'in oo dadku weli cuqdo isku qabaan heshiisaa imaanaya laakiin weli dadkii quluubtoodii saafi isuma aha قال xdثna cبدالله بن مسلمة قال xdثna سليمان بن المغيرة عن xمayd عن نصر بن cاaصم اللyثي قال أتyna اليشhكuرية ayaanu u nimid فيi rahطin maعa rahطin جamاaco maceed isagoo ah min bني leyث faqاala man الqوم qowمku waa ayo faqulnaa waxaanu nihi bنو leyث faqulnaa waxaanu dhahna أتynaaka نسألka waanu kuu nimid annagu ku su'aalayno can xadiiثi xudayfa kaa weydiinayno qaala waxa uu yidhi أqبلnaa maعa أbي muسى abi muuse maciisaan aan soo qaabilnay qaafiliina annagoo soo soconno oo soo gadoomayno wakalat iddawaabbu xoolihii baa qaali noqday bilkuufati kuufa qaala fasa'altu abaa muusa baan su'aalay ana wa saaxibun lii aniga iyo saaxibkay saaxiib aan lahaabaan abuu muusa ayaan su'aalnay faadina lanaa waa noo idmay faqadimna alkuufata baan soo galnay faqultu lisaaxibii baa waxaan ku yidhi ana daakhilun ilmasjida anigu masjidka mid gelayaan ahay faidaa qaamat isuuqu suuqii hadduu bilowdo kharajtu ilayka waa ku soo baxaya suuqa sii joog adiga qaala fadakhaltu lmasjida baan galay faidaa fiihi xalqatun waaba xalqo kaannamaa quic faka'annamaa ka'annamaa waa iyada oo qudicat ru'uusuhum dadkii madaxoodii la gooyey yastamicuuna ilaa xadiidi rajulin nin xadiidkiisa iyagoo dhegaysanaya dadkii waxaad mooddaa madaxyo meel la safayoo kale nacam oon dhaqdhaqaaqaynin siday warkaas u dhegaysanayaan yani xudayfa markay hadlaayo ayb qaala markaa waxa uu yidhi faqumtu calayhim waa kor istaagay fajaءa rajulu nin baa yimid faqaama ilaa janbii dhinacaygi buu istaagay faqultu waxaan idhi man haadaa ninkan waa kuma qaala waxa uu yidhi abasriyun anta adiga nin reer basra miyaa tahay qultu nacan baan idhi hah qaala waxau yidhi qad caraftu waan gartay low kunta kuufiyan haddaad ahaan lahayd lam tas'al can haadaa ninkan ma su-aasheen ayb qaala fadanowtu minhu waan u soo dhowaaday fasamictu xudayfataan maqlay yaquul isagoo dhahayo kaana annaasu yas'aluuna rasuula اllahi sal ا slam can اlkhayr wa kuntu as'aluhu can اshari wa caraftu waxaana gartay ana alkhayra lan yasbiqanii khayrka inuunan iga tegaynin uusan iga dhaqaynin qaala qultu yaa rasuula allah waxaan idhi bacda hada alkhayri sharun khayrkan kadib shar ma jiraa qaala yaa xudayfatu xudayfaw tacallam kitaab allaahi kitaabka alla baro watabic maa fiihi waxa ku jirana raac kitaabka alla baro waxa ku jirana raac alaaa miraarin saddex jeer qaala qultu yaa rasuula allah bacda hada alkhayri sharun qaala yaa xudayfatu tacallam kitaab allaahi watabic maa fiihi qultu yaa rasuula allah bacda hada alkhayri sharun qaala fitnatun wa sharun fitna iyo shar qultu yaa rasuula allah bacda hada shari khayrun shartaa kadib khayr ma ahaanaya qaala yaa xudayfatu tacallam kitaab allaahi watabic maa fiihi ثaلaaثa miraarin qultu yaa rasuula allah bacda hada shari khayrun qaala hudnatun ayaa ahaanayso takuunu hudnatun baa dhacayso heshiis calىa dakhanin wajamaacatun dad iswada jiro yacnii wada jir oo calىa dakhanin cuqdad ku dhisan dad daahirka isla jiro oo isla socdo haddana laakiin weli un wax kala qabo oon saafi isu ahayn ayb ayb wajamaacatun calىa aqdaa fiiha ow fiihim dhexdooda ama iyada jamaacada dhexdeeda qultu yaa rasuula allah alhudnatu cala dakhani maa hiya maxay tahay qaala laa tarjicu quluubu aqwaamin dad quluubtoodu laaban mayso cala aladii kaanat calayhi say ahaan jirtay dadku hadday isdagaalaan oo cuqdo dhex marto hadda ka horna ay isku fiicnaa jireen oo isjeclaayeen haddii dagaal ay fidna dhex marto quluubta sidii hore isuma ahaanaysaayb oo shaydaankeena taxriish buu ku samaynayaa markii laysla yidhaahdo meeshan ba ha laga daboolo dadkii ha la heshiisiiyo mid unbaa shaydaankii baa inay wax soo gocdaan ku keenayo ayb markaa wuxuu leeyahay saasaa weeyaan qaala qultu yaa rasuula allah walidaalika mar waxa baqaa-in keenaayay shar oo dhan marka horeba in layska dhaafaa fiican haddii kale taagma loo helaayo ayb waa hadda soomaalida kala haysta wa oo marnaba yacni dadkii in quluubtooda saafi isu noqoto sidii beri ay ahaa jirtay aaday u adag tahay waxaasoo dhanna marka sharta iyo fidnada iyo isdilka iyo dhaca iyo boobka yaa sabab u noqday qaala qultu yaa rasuula allah bacda hada alkhayri sharun khayrkaa kadib shar ma ahaanaysaa qaala yaa xudayfatu tacallam kitaab allahi watabic maa fiihi ثaلaaثa miraarin marka khayrka iyo waxa fiican kitaabkaa laga ogaadaa ثaلaaثa miraarin qaala qultu yaa rasuul الlahi bacda hada اlkhayri sharun qaala waxa uu yidhi fitnaة camyaa fitna indhala samaau dhegala maxaa marka laga wadaa dhegala indhala dadkeeda indhala waay oo dhegala ayb ee fitnadu iyadaada indhay waxaa ku suurtoobi maayaan ibnu taymiya minhaaju sunnaha saasuu dhahaa dadkeediibaa waxay yihiin sida wax indhala camal wax dhega aan qabinoo kala wa walidaalika ibnu taymiya wuxuu yidhaahdaa alimaamu الzuhri wuxuu yidhi dadka muslimiinta haddii dagaallo ta'wiil iyo fitno iyo ay dhex marto oo inta wax ay ta'wiilsadaan oo si wax uun fitno iyo shaydaan kala dhex galo oo saas ay wax isyeelaan dimaa'da ku daadato waxbama laga soo qaadaa hadhow marka la heshiiyo wixii maal markaas nool ee lahaayo ninkii iska lahaa in loo celiyo laakiin dadkii ku dhintay ha la tiriya haddii la yidhaha weligeed lagama dhammaanayo waxay noqonaysaa marka kuwaas sooma dhiman hadda ka hor kuwa hor lena inay sii dhintaan walidaalika marka wuxuu yidhi imaamu zuhri sunnada saxaabada iyo taabiciintu waxay ku dareersatay buu yidhi dimaa'da wakhtiga fitnada inay hadur tahay yani hadur waayo maxaa laga wadaana waa marka la heshiinayo iyadaa diyo laga waajibinayaa iyo waxaasna la dhahaayo wixii sidaasoo kale ku dhacay haddii la yidhaha diyo iyo qisaas maxkamaddeedanba dhammaanayninba nacay wixii maal ah iyo hanti ah markaas qof qof uu ka haayo celi qasab waayo taa iyada nacay maalka cayaantiisii laakiin dadkii ku dhintay marka fitnadii in lagu joojiyo haddii kale ma istaagayso sidaasay marka saxaabaduna yeeleen buu yidhi fitnadii baynahum ka dhexdhacday waqcatuljamal iyo sifiin iyo dadkii ku dhintay layskuma qabanin qisaas iyo wax noocaa lama samaynin sababta wuxuu yidhi macnaheedu waxay tahay fitnada markay jirto dadkiibaaba indhala oo dhegala marka nin indhala oo dhegala oo wuxuu samaynayaba aan fahmaynin yaa isaga marka waxaa weeyaan wixiisii haddii haddana wax laga sii ratibo waxaa laga yaabaa fitnadii inay sii dheeraato ibnu taymiya minhaaju sunnaha juska afaraad saasuu dhahaa ayb aarkaasaa marka xudayfe uu ka wariyey saxaabadoona ka soo naqliyey xudayfa laftirkiisa dadkii taabiciintii wii uu soo gaaray dadkii uu soo gaaray ayb fitnatun camyaau samaau calayha ducaatun ducaad ayaa korkooda ah dusheeda ah calaa abwaabi الnaari calayha ducaatun ducaad ayaa fitnada dhexdeeda ah calaa abwaabi الnaari naarta albaabadeeda korkooda ah naartii albaabadeedii bay joogaan marka riwaayo kale waxay leedahay faman ajaabahu ilayhim fiiha qadafuuhufaman ajaaba ilayhim qofkii qoladaa marka u jawaabo raaco ama maqlo way ku tuurayaan naarta riwaayada kale waxay leedahay sifhum lii yaa rasuul allah ii tilmaan dadkaasi waxay yihiin markaasuu wuxuu yidhi qowmun yatakalamuuna bialsinatina wahum min bani jildatina dad annagoo naga mida afkeenna ku hadlo waayuu yidhi meel dheer aan jirin qaala markaa waxa uu yidhi fain midta haddaad dhimato yaa xudayfatu xudayfow wa anta adiga oo caadun ku qaniinaya aad tahay calaa jidlin geed jiriddiisa khayrun laka yaa kuu khayr badan min an tatabica inaad raacdo axaddan minhum mid kuwaas ka mida intaad raaci lahayd yacni inaad geed adoo qaniinayo baahi darteed markaa aad la dhimataa kaaga khayr badan ayb dadkaas marka yaa waxaa laga cabiray marka ru'uustaas iyo madaxdaas ayaa waxaa laga cabiray inay yihiin dad dadka jahanamo ugu yeeraayo maxaa yeele qofka hadduu dadka ugu yeeraayo qof muslima dilkiis iyo mulki raadintiis iyo wax un lamido sidaasoo kale ah oo gardaradeedu iyo xaqdarradeeda iyo baatilkeedu cad yahay qofka dadka qofka dadka ugu yeeraayo waa daacin calaa abwaabi jahannam albaabada jahannamo wax fadhiyo dadka u yeeraayo waayo inaan la raacinna waay markaas ayb dadkii horena de marka waxaa laga yaabaa wakhtigeenna dadku inay isleeyihiin yacni see loo dhihi karaa qof yacni muslima oo dacwo iyo madiin iyo wax un lagu yaqaanay waa daacin ilaa abwaabi jahannam ama min adducaati calaa abwaabi jahannam see loo dhihi karaa inuu is yidhaahdo laakiin xilligii saxaabada iyo fahamkoodii markaan fiirina ee axaadiidta noocaana ay u fahmeen macno kalea kaaga soo baxayo bukhaari wuxuu wariyey saxiixiis uu ku wariyey abu barsat alaslami ayaa nin u soo galay laba nin baa u soo galeen minhaalu bnu camrin iyo nin kaley ahaayeen aabbihiis markaas abuubarzaan u soo galnay aabbahay baa marka sheeko ka dalbay buu yidhi marka wuxuu yidhi wa kaana abii yastadcimu alkalaama warka aad buu uga uga qaadanayo uga maqlaayo uga dhegaysanayo abubarza marka wuxuu yidhi aniga innii asbaxtu waxaan saakay soo waabariistay anoo yacnii mid caraysan oo aan u caraysanahay calaa axyaa'in min quraysh qabaa'il ama kooxo quraysh ka mida anoo nacayo oo u caraysan baan soo kacay buu yidhi jaahiliyaan ku jirnay dhibaato fara badan nebigii baa noo yimid diinkii buuna fahamsiiyey xaalkeennii waa fiicnaaday humma markaa kadib wuxuu yidhi hadda maanta midkaas waxauu yidhi kuwaas shaam joogo shaam marka wuxuu u jeeday kuwa joogo reer bani umayay ahaayeen cabdulmelik iyo raggaas laah kuwaas shaam ciidanka ka soo wado waxa uu yidhi innamaa yuqaatiluuna calaa dunyan adduunyay u dagaalamayaan wa haada aladii fi lxijaaz midkaan xijaaz joogay xijaaz markaas cabdullahi bni zubayra haysta cabdullahi bni zubayr marka maanta ninka ka fadli badan yaha cabdullaahi bni zubayr xijaaz joogo in yuqaatilu ilaa mulkan madaxtinimo u dagaalamaya wax kale uma dagaalamaya wa haaulaa'i alquraa fi lbasra kuwaan basre jooguu yidhi oo xufaadda oo qur-aanka xafidsan oo qur-aanka akhrinayaan oo iyaguna meeshan qabsaday basra in yuqaatiluuna ilaa mulkan in yuqaatiluuna ilaa dunyan adduunyay u dagaalamaya wax kale uma dagaalamayaan kuwaasaan aniga marka nacaybkooda ku soo kacayo yidhi maanta markaasuu wuxuu yidhi de dadkii waxba ma reebine qolo walbaa waa eedaysay see wax u jiraan baa la yidhi abuubarzat alaslami markaasuu wuxuu yidhi maanta qofka badbaadaya wuxuu yidhi haddaad badbaado rabto dhabarkaagana ha noqdo ayuu yidhi dhiigga muslimka ha ka khafiifsanaado oo dhabarkaaga dhiig muslim ha ku wadanin calooshaaduna waa inay ka baahnaato maal dadow oo qof muslima maalkiisa ninkii calooshiisiina maal muslim ka badbaado dhabarkiisiina dhiig muslim uu ka badbaado fadaalika alkhayr kaas waay marka midka khayr ka leh oo fiican oo badbaadayo yidhi xilligaasu marka sidaa yidhi cabdullaahi bni cumar radi allaahu canhuma isagana alimaamu albukhaari fi ladabi اlmufrad wuxuu ku wariyey bisanadin saxiix ninbaa u yimi ninbaa yaa wuxuu u dardaarmay wiilashiisii ayuu u dardaarmay rati ou lahaabu wuxuu yidhi ratigan fii sabiilillaahi aan u waqfay ilmihii baa marka isqabteen nin baa marka jeyshkii cabdullaahi bini zubayr ku jiray baa u yimid markaasuu wuxuu yidhi ratigiisow lama waqfin fii sabiilillaahi soomaha keen nasiib buu yidhi annagaa ku dagaalamayna annagaa fii sabiilillaahi ku taagana markaasuu wuxuu yidhi ibnu cumaraan su'aalaynaa ibnu cumar baa la su'aalaya ibnu cumar waxa uu yidhi fii sabiilillahi haddaa aragto qof gaal la dagaalamayo gaal oo ilaahay kelmaddiisa inay kor marto ula dagaalamayo fii sabiilillaahi ratigaagaas meeshaas geey ku bixi taasaa laga wadaa fii sabiilillaahi amaa haaulaa'i wuxuu yidhi iyagaa dagaalamayo innamaa yuqaatiluuna ayuhum ya'khudu الطaabica waxay u dagaalamayeen midka tiimbaraha qaadanaya wareegtadiisa iyo tiimbarihiisa midka uu shaqaynaya u dirirayeen marka dadkaas dad ijtihaad iyo khayrkoodu ka fara badnaa waxay ahayd waxyaabahaasna ijtihaaday ugu dhaceen khayrkoodaana ka fara badnaa iyagu marka makhraj iyo yacnii waxyaabaha hadda annaga inaan ku dhacninno ama ku nuqsaaminno uma sheegaynin a'immadaasna ibnu cumar ama abuubarzana uma aysan sheegaynin sidaas ee laakiin waxaan inay dadka ka reebaan ninkan isagu haba fadli badnaada haddii la doono marka qofka fadliga badan in lagu sirma maaha isaga laftirkiisa haddii uu marka u socdo wax shubha iyo ishkaal kaaga jiro shayna yacnii yacnii dhiig ha ku bannaysanin shay aan caddayn wixii cad haddaad dhiiggii ku bannaysato berri jawaab waa heli kartaan laakiin ibnu cumar wuxuu dhihi jiray in aniga laygu ceebeeyo aayaddan aad akhrinaysaan nin baa u yimid markaasuu wuxuu yidhi waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna aayaddaasuu kama baqaysin inay ku qabato ayb wain daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu miyaysan ku qabanayni ilaa aakhiri ilaaya oo fain baqad ixdaahumaa cala alukhraa faqaatilu alatii tabqii miyaysan ku qabanaynin markaasuu yidhi tan in laygu ceebeeyo oo i qabato a ila fudud in ay i qabato waman yaqtul mu'minan mutacammidan fajazaa'uhu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allaahu calayhi walacanahu wa acadda lahu cadaaban cadiima labadan aayadood tan intay i qaban lahayd middana ii roon inay i qabato ayb sidaasaa ibnu cumar uu yidhi wakhtigaasna dadku intaan shartoodu waa ka yarayd shubhadu intaan waa ka yarayd haddana maca daalika sidaasaa dhacday qofku muhiimku waxaa weeyaan shay uu hubo ee isagu marka yacnii uu iska taxqiijiyey haddii uu wax ku galo markaas yacnii aayaddii iyo xadiidkii iyo fahamkii saxdaa uu haysto berri waa badbaadaya amaamallaahi laakiin wax ishkaal ku jiro ama ay shubha ku jirto ama xaqiisii iyo baatilkiisii la kala garan waayey ama adiga aadan kala garanaynin taasi waxaa weeyaan waxa fidnada la dhahba taas weeyaan sida ay culummadu intooda badan ay sheegeen meelaheedana markaan gaarno aan ku sheegi doonno marka qofka waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo yacni waxaan annaga ma soo gelayna iyo annaga maahan iyo annaga sidaan marka wakhtiyadaas hadday dad ahlu fadliga waxaan ay ka yimaadeen yacni baciid maahan marka wakhtigan ma la baciidsan karo mustaxiilna ma laga dhigi karo wixii marka cad un marka saa in la yeelo ayb marka wuxuu yidhi khayrun laka min an tattabica axada minhum qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa cabdulwaariث wahuwa bnu saciid atannuuri qaala xadaanaa abutayaax can sakhr bni badrin alcijliy can subayci bni khaalidin bihada اlxadiiث can xudayfata can الnabiyi salى اllahu عalيyه ali waslm qaal fain lam tajid yowmaidin khaliifatan maalinka haddaadan madax nin madaxa aadan helin fahrub orod iska cararo ka tag meelaha dhibka uu ka jira xataa tamuuta intaa ka dhimata fain tamut haddii aad dhimato wa anta caadun adoo geed qaniinayo wa qaala fii aakhirihi xadiidka aakhirkiisa waxa uu yidhi qaala qultu waxaan idhi famaa yakuunu bacda dalika qaala waxa uu yidhi low ana rajulan qof nataja farasan faras ou dhashado lam tuntaj ayb lam tuntaj xataa taquuma asaaca lam tuntaj la dhashan maayo xataa taquuma asaaca intay saacaddii ka qumto ayb macnaheedu waxaa way siday saacadda u dhowdahay fitnadan ka gadaale qof haddii uu doono inuu faras dhaqaalaysto oo fardaha uu badsado oo farasku marka intuu ka rimo oo uu ka dhalo saacaddiiaaba ka hor imaanaysa oo almuraadu waxaa weeyaan bayaanu qurbi saaca saacaddii baa dhow qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa ciisa bnu yuunus qaala xadaana alacmash can zayd bni wahbin can cabdiraxmaan bni cabdirabbi اlkacba can cabdillaahi bni camrin ana اnabiya sala اllahu alayh ali wasalama qaal nebigu waxau yidhi man baayaca imaaman imaam qofkii la mubaayacoodo fa acdaahu siiyo safqata yaddihi gacantiisa gorgoradeeda wa hamarata qalbihi qalbigiisa mirihiisa siiyo dhuuxiisa falyudichu ha adeeca mastadaaca intuu awoodayo waa wixii macruuf ah fain jaa'a aakharu mid kale hadduu yimaado yunaasicuhu la doodaayo fadribuu raqabata alaakhar ka kale luquntiisa ku dhuyacni garaaca oo dhufta kan gadaal ka yimid ee dambe luqunta ku dhuftoo dila maxaa yeeley isagii dadkiibuu kala geynayaa in dad badan dhintaanuu horseedaya muslimiin ah marka isagaa ka fudud tacsiir ahaan marka isaga loo dilo qultu waxaan idhi anta samicta hada min rasuulillahi sal l slam nebiga ma adaa ka maqlay tan qaala waxa uu yidhi samicathu udunaaya labadeydii dhegood baa maqleen wa wacaahu qalbii qalbigaygaa weeleeyey qultu waxaan idhi marka haadaa kan ibnu cammika in adeerkaaga midkan mucaawiyatu mucaawiye ah ya'murunaa waxuuna amrayaa an nafcala wanafcala inaan waxaa yeelno waxaa yeelno waa kan in adeerkaa mucaawiyaha wuxuuna leeyahay dagaallama waa dagaalkii jamal iyo sifiin yani kaanahu marka ninkan wuxuu leeyahay cali baa lala mubaayacooday isaga hortiise haddii cali oo lala mubaayacooday buu isaguna na leeyahay la dagaallama soo ma qabanayo xadiidka aanu ka wadaa cabdullaahi bin camr ibnu caasna isagu saa ulama muuqanaynin markaasuu wuxuu yidhi qaala adichu adeec fii daacati illaahi waa caam yeelwixii uu ilaahay ku adeecaya adiga ku adeec wacsihi caasi fii macsiyat illaah marka middaan hadday macsi ilaahay tahay diid ka tag daaco alla wixiaana ku adeec mar hadduu adiga isaga ku xukumayomeeshaan marka mucaawiya isaga laftirkiisa ma bayca iyo waxaa miyuu sheegtay isaga mucaawiya markii hore bayca iyo waxba ma sheeganin cali markii lala mubaayacooday ahlulxalli walcaqdigii qayb ka mida ay la mubaayacoodeen isagu marka anaa amiir ah mausan dhihin amiirnimada kuma haysanin ee marka waxaan waxay ku bilowdeen damu cumaan hala keeno dadkii dilay iyo lama keeni karo wakhtigan wax noocaasay ku bilaabatay ee imra ma sheeganin mar dambe unbaa marka mucaawiya waxay la noqotay inuu amiir noqon kara ee markii hore kuma aynan bilaabanin macnahaas xadiidkanna marka waxaa laga qaadanayaa marka darbun min alfitan waxaa ah dadku inay amiirro kala yeeshaan oo kan xukun uu rabo kanna xukun rabo midkan anaa mudan anaa mudan kanna uu leeyahay haddii marka xaaladdaas ay jirta xaalatu fitna xadiidkan maxaa haddii kale meeshaan loo keenay macnahaas keliya umbaa loo keenay si marka fidnadan looga hortago amiirkii jiray haddiiba uu muslim yahay diinta uusan ka bixin isagaa la jooga midkan labaad waa la xasmina waa la goynaya isaga dhan ayb hadday marka labadanba marka kana meeshan xoog ku haysto kana xoog ku haysto yani iyagii markaa ay dirirayaan ama ay dagaalamayaan imra yacnii xaaladda noocaasa marka xaalad muslimiintu ay fidno ku dhex jiraan w ayb khilaafku marka ha noqdo midka siyaasiga ha noqdo firqooyinka diiniga midka ay ku kala jiraan oo dagaalka dhalinayo qul huwa alqaadiru calaa an yabcaa calaykum cadaaban min fawqikum ow min taxti arjulikum ow yalbisakum shiican midkii ilaahay yidhi waa cadaab iyada laftirkeeda waa fidno ibnu cabbaas wuxuu yidhi ow yalbisakum shiican firaqan waaxzaaban yukafiru bacduhum bacdan wayaqtulu bacduhum bacdan firqooyin islacnadayo kan waa gaal midkan waa gaal kan waa bidci kan waa kadaa isdhahayo oo iyagii marka dhiigoodii haddana isbannaysanayeen ayb taasi marka cadaab xag alle ka yimid waayo nasri maahan khayrna maahan haddii lagu tiriyo marka muslimka tafaruqooda sidaasoo kale ah haddii lagu tiriyo yacnii khayr waa khayrka iyo shartii oon la kala aqoonin taasaana cadaab iyada laftirkeeda ah inaan la fahmi karin ba yacnii fidnadii inaan la fahmaynin iyada laftirkeeda cadaab iska noqonaysa ayb qال xdثna محمد بن يحيى بن فاriس qال xadثna عubayd اللh بن موسى وhuوa bاdاm عن شhayبان عن الأعمش عن أbي صالح عن أbي هuريرaةa عن النبي slى الله عليه لي وسلم qاal weyl للcرب weyl waadi naareed ama halaag iyo dhibaato lilcarabiba iyo u sugnaaday min شharin شhar xaggeedu kaga sugnaaday شharta oo qad اqtaraba soo dhowaaday أflaxa waxaa liibaanay man kafa yadahu gacantiisa qofkii celiyey iبن أbi شhayba wuxuu warinayaa fidnada marka ay jirto laba qofaa halaagsanto haddaan ilaahay qabanin khadiibka mufawaha ah ninka khadiibka ee aftahanka ah waa ku halaagsamaa waxaa kaloo ku halaagsama buu yidhi ninka geesigaan ninka geesigaa isagana waa dhex muquurana ayb oo marka yacni isaga geesinimadiisii waxay gelinaysaa halkan gal halkan gal halkan gal taas marka waxay keenaysaa marka inuu ku gacantiisii wax ku dilmaan ayb khadiibkanna muxuu keenayaa dadkiibuu jamcinaya xashiranaya marka meel buu u wadaa isagayb fidnadii iyo waxaasuu marka u wadaa labadaas baa aad ugu halaagsanta ayaa uu wariyey ibnu abi shayba musanafkiisa kitaabu ulfitan ayb marka wuxuu leeyahay aflaxa waxaa liibaanay man ka fayadow gacantiisa qofkii celiyo yacni muslim ka celiyaa laga wadaa ayb xadiian macniyeedu marka sidaas weylun lilcarab maxaa loo yidhi marka carab maxaa iyaga gaar loogu sheegay laba maaddo waa dhici karta iyagaa markaas muslimka u badnaa nebigu uu hadlaayey oo dadka kale waaba ku yaraaya islaamka waa ku yaraaya macnaha labaad waxay tahay hadday carabi halaagsanto kuwa kale waa u dhammaatay dadka kale oo dadkii diinta luqadoodii ku soo degtay oo iyaga ahalka u ahaayo iyada iyaga fahmaya hadday baaba'aan cajam waxba u leeyahay cajamku waa dhici kartaa nin nin ama dad inay ka soo baxaan ashqaas annaga maka hadlayno laakiin acaajim iyo carab yaa jahligu ku badan yahay acaajim waxa qabri caabudo acaajimtaa u badan dhulkan carabta yacnii haddaad fiiriso waa ku yaryihiin dadka carabta ee waxaan qubuurtan ku fidnaysan ama khuraafaadku aaday u yaryihiin marka loo fiiriya waxaa acaajim ku fidnaysan qubuur haddaad marka baqhdaad iyo aragto waxaa waaye meesha sheekh cabdulqaadir aljiilaani uu ku duugan yahay umam ka joogo waxay u badan yihiin afrikaan iyo hindi iyo bakistan iyo bangaladesh carabta meesha deggan waa qaliilay ku yihiin aaday ugu yaryihiin meel walbo qabri laga caabudo haddaad tagto waxaas arkaysamarka fidnoo dhan haddii marka carabi ay diinkii fahmi waayaanoo fidno ku dhacaan dadkii kale maxaa u yaalla min baabi owlaana iyagii marka waa jahligoodaaba badnaa labadaas macno ayay culummada ku macneeyeen meeshaa marka qaala abu daawuud xudidtu can ibni wahbin qaal xadaanaa jariir ibnu xaasim can cubaydillaahi bni cumar can naaficin can ibni cumara qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu waxau yidhi yuushiku lmuslimuuna muslimiintii waxay ku dhowaanayaan an yuxaasaruu in la hareereeyo meel walbo ila almadiinati ilaa madiino in la hareereeyo xataa yakuuna abcada masaalixihim ilaa meesha ugu fogo hubkoodu yaallo ou noqdo salaax meesha la yidhaahdo salaax waxaa weeyaan khaybar meel u dhow ilaa dhufayskooda iyo meesha hubkoodu yaallo ay meesha salaax ay noqoto inta kaloo dhan baa laga soo quminaya ilaa marka yacni waxaa weeyaan meelahaas un isugu ay hubkoodu meeshuu yaallo marka masaalix waa jamcu maslixa waana meesha hubka la dhigto dhufayska iyo looga jiro ilaa marka difaacoodu meeshaas uu noqdo ayb xadiidkan marka isnaadkiisa raawi oo waxaa ku jiro aan la magacaabin waana abu daawuud marka xudistu uu leeyahay sheekhiisii ma sheegin ayb ibnu xibbaan iyana waa wariyey fii saxiixihi xaakim sidoo kale waa wariyey ayb dabaraani iyo a'imo badanna waa xadiidku waa wariyeen marka bacdi ahliilcilmi waxay leeyihiin xadiidkan yataqawaa bishawaahid ayb قال xدثنا أحمد بن صالح عن عنبسة عن يونس عن الزهري قال وصلاح قريب من خyبر meel khayبر u dhow قال xدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى وهو أبو جعفر الطباع قال xدثنا حماad بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماع عن ثوبان قال qاala رsuuل اللhi صلى الله عليه لي وسلم نبgu waxau yidhi iن اllaha زawى liya الأرضa ilaahay dhulkiibuu ii duubay ow qaala waxa uu yidhi inna rabbii rabbigay zawaa liya alarda dhulkiibuu ii duubay fara'aytu mashaariqahaa baan arkay qorax soo baxeeda iyo maqaaribaha qorax dhaceeda wa inna mulka ummatii ummaddayda mulkigeeduna sayabluqu wuxuu gaari doonaa maa suwiya lii minhaa intii dhulka la iiga soo duubay yacnii intee nebiga oo la tusay mashriq iyo maqrib ummadda mulkigeedana mashriq iyo maqrib buu gaarayaa wa haadaa calam min aclaami nubuwa waa mucjizo mucjizaadkii nebiga ka mida saasay noqotay marka oo mulkiga ummaddaani wuxuu u fiday bariga galbeed waqooyiga koonfur ma aadin xoog kuma yeelanin oo jasiirat alcarab marka la joogo barigeedana ilaa shiinahu gaaray ayb oo ilalaana yacni muslimiin ay ku nool yihiin dhankan galbeedkana ilaa iyo faranse iyo meelahaasoo dhan buu gaaray dhulkaas kale ma jirinba waagaas ameerikada iyo oo galbeed sii jirto iyadu markaa ma jirinba dhul la yaqaanay maba aysanba ahayn marka intii nebiga la tusay mashriq iyo maqrib waa gaartay diintii iyo mulkiga ummaddaani weliba muslimkaa ka teliyey waqooyiga iyo koonfurtana dee waqooyiga jasiira alcarabiya waa dhulkan yurub iyo wax badan ma gaarin meelo badan diinka kama gaarin talyaaniga uu ku dhowaaday dhankaas waqooyiga dhankan koonfurta ahna oo jasiirat alcarab koonfurteeda waxaaba laga yaaba inaa annaga ugu dambaynayb oo soomaaliya wixii hoos ka sii jiro koonfur afrikaan baa loo tegaa oo shibhi cawaam iskaafraad muslimiina maahane sidooda kale maahan dad yani islaamnimo iyo diin fiican ma gaarin oo mulkiga islaamka meeshan kama talinin hoostan iyo korkaas barigan iyo galbeedka laakiin waa u faafay wahada calam min aclaami nubuwa marka nebiga xaqnimadiisay tuseen iyo mucjiza min mucjizaati nabiyina muxamedin sala allahu calayh ali wasalam ayb markaa wuxuu yidhi wa ucdiitu waxaa laysiiyey alkanzayni labadii kayd alaxmara waalabyada kii guduudna iyo kii caddaa dahab iyo fidowra waa loo keenay kisra iyo qaysar dahabkoodii baa ayaa ummaddan la siiyey oo loo keenay wa innii sa'altu rabbii rabbigay baan su'aashay liummatii baan u weydiiyey allaa yuhlikahaa inuusan ku halaagin bisanatin sanad bicaammatin abaar caam ah bisanatin abaar yacnii bicaammatin abaar camimta iyaga dhan walaa yusallita calayhim inuusan ku sallidin caduwan cadow min siwa anfusihim naftooda ka soo haray fayastabiixa markaa uu bannaysto baydatahum ukuntooda uu bannaysto bayda marka waxaa layidhaha waxa la difaaciyo isticaara makniyana ku jirta macnaheeduna waxaa weeyaan goronyada ukunteeda aaday u difaacdaa u ilaalisaa dadkii baa marka waxaa lagu shabbahay ukuntaas goronyadii baa lagu shabbahay wax ay samayso iyada marka ukunteediina waa la sheegay dayb marka isticaara ku jirto macnuhuna waxay tahay goronyadu say ukunteeda u difaacato yacnii waxa ay ummaddu u difaacato cadow bannaysto inaan ilaahay ummaddan ku salladin wa inna rabbii rabbigay qaala waxauu yidhi yaa muxamedu muxamedow innii idaa qadaytu qadaa'an aniga haddaan shay xukumo qado fa innahu laa yuraddu lama celiyo walaa uhlikuhum bisanatin bicaammatin sanad abaarma ku halaagayo caam ah walaa usallitu calayhim caduwan cadowna ku salladi maayo min siwa anfusihim naftooda ka soo haray fayastabiixa baydatahum uu bannaysto walow ijtamaca calayhim hadduuba u soo kulmo man bayna aqdaarihaa dhulka geesihiisa dadka joogo dhan aw qaala biaqdaarihaa xataa yakuuna bacduhum ilaa qaarkood ay ahaadaan yuhliku bacdan iyaga intay iska halaagaan intay iyaga iska halaagaan yacnii wuxuu leeyahay ummaddii cadow ma lagu salladaayo kulligood wada baabi'iyo laakiin iyagaa is halaagaya markaa fitnadii meeshaanay ka soo gelaysa ummaddan marka halaagga ay is halaagayso waa wax ag ciqaab xag alle uga yimid ciqaabkaas marka ilaahayna kuma dulmininoo iyagii baa marka macaasidoodaas sabab u ah xataa yakuuna bacduhum yuhliku bacdan qaarkood intuu qaarka kale ka halaago wa xataa yakuuna bacduhum ilaa qaarkood yasbii bacdan qaarka kale oo ka qafaasho ilaa ummaddan intay gaalnimo isku xukumaan oo isqafaalaan marka oo dhiiggiina waa isbannaysanayaan waana issoo qafaalayaan ayb wainnamaa akhaafu calaa ummatii ummaddeyda waxaan uga cabsanayaa ala'imata almudilliin hoggaamiyeyaalka iyo a'immada wax dhuumiyo wax baadiyeeyo ayb ama hadday noqon lahayn culummo xunxun iyo hadday noqon lahayn madax sideedaba xunoo dadka markaa tale iyo waxa u hayso faidaa wudica asayfu seefta haddii la dhigo fii ummatii ummaddeyda dhexdeeda la yeelo lam yurfac canha lagama qaado ilaa yowmi alqiyaama seeftu hadday marka ummaddii ku dhex bilaabatana lama rafciyo ilaa qiyaami saaca wakhtigii cusmaan marka la dilay oo ummaddan bacdi ka mida ay bannaysteen oo ay dileen alkhaliifatu اraashid cumaan bnu cafaan markaas baa marka seeftii ay ku bilaabatay ilol'aanana waa ku socotaa maraqaraar ay ma imaanin cumaan radi allahu canhu marka dadkii dilayna muslim unbay ahaayeen oo hadda diintii lagama saarinoo waa gaalo diintii ka baxday ma la dhihin saxaabadiina ma gaalaysiinin bal cumaanba maba gaalaysiinaynin oo bukhaari wuxuu warinayaa cumaan in loo yimid oo la yidhi dadkii adiga inay ku dilaan rabay oo fidnada u yimidaa masaajidkii qabsaday iyagii baa dadka imaam uga noqday seen yeelnaa maku daba tukannaa adigii baana khaliifkii ah markaasuu wuxuu yidhi dadku waxay sameeyeen salaadda u khayr badane hadday hagaajiyaan hagaajiya hadday xumeeyaan ha xumaynina la tukada imaamat اlmaftuun ayuu bukhaari marka u baabaystaa iyagaas marka muslimiin bay ahaayeen waxay dilaayeenna muslimiinay ahaayeen waxay ku dilaayeenna wax maahan yani meel kale ka yimide taawiilaad cusmaan marka dilkiisa niman baa marka aad uga shaqeeyey waxbay aruuriyaan kaasuu sameeyaa kan buu yeelaa kan buu yeelaa qofkii waxay waxaa samaysaan aayado ama axaadii waxunbay isku soo tataxdeen laakiin waxaa la yaab lahayd dadkaasi wax saxaabadii nebiga maku jireenna maku jirin qof saxaabada nebiga ka mida ugama jirin oo cumaan dilkiisii ka dembeeyey marka iyaga maxay isu tuhmi waayeen marka su-aasha in la fiiriyo ubaan waxay tahay war saxaabadii nebiga cilmiga badnayd hal qof idinkuma jiro idinka ama idinka qaldantihin yaa qaldan marka ma saxaabadii nebigaa wada qaldan mase idinkaa qaldan waa isdhihi waayeen limaada ay isu dhihi waayeen marka waxay isu dhihi waayeen fitna camyaasa ma ahaysanayb dhegala-aan indhala-aanaa ku dhacay waxaan marka uma jeedaan iyagu waxay isleeyihiin janno iyo wax fiican taxqiijiya nacam janno raadis iyo waxay ku jiraan marka iyo iyo dadkan baa cajzi ku dhacayoo tafriid iyo gaboodfal iyo waxa iyagii markaan saxaabadiina cusmaanna waxaanu samaynaaban saxaabadiina waa iska fadhiyaan waxay ka celinayaan male munkar ma reebaayaan usaama intay u yimaadaan bay waxay dhihi jireen usaamat bnu zayd radia allaahu canhumaa ninkan maa la hadashid waa kan waxaasuu sameeyo kan buu yeele kan buu yeele markaasu isaguna wuxuu dhihi jiray aniga waa la hadlayu yidhi nacam inta aanan furin albaab shar ah mar kalena wuxuu yidhi mar walboon la hadlaayo idinka maan idin wacaa ma idiin sheegaha kaalaya cusmaanaan munkar ka reebaa miyaan idin dhahaa buu yidhi marka mar walba qofku haddii wax ay ku qufulan yihiin ama shubho waxaa weeyaan ma fiirinayo waxaan tirada badan oo dhan war ama adigay gafsan tahay mar isfiiri ma isdhahaayo walidaalika asxaabu rasuulilah waxay dhihi jireen sahlu bnu xunayf siduu bukhaari warinayo ayuha annaas ittahimuu ra'yakum dadow ra'yigiinna tuhma idinka ra'yigiinna tuhmaysta waxaan is arkaynay maalintii abujandal isagoo xirxiran oo muslimka isku soo dhex tuuray oo nebigii uu yidhi war ninkan ii dhaaf aabbihii uu ku yidhi iiddaa isaga kan ugu horreeyoon kaala suluxtamaayo oo yidhi haddii kale waxba ma rabo ha la celiyey nebigana uu yidhi marka uu celiyey oo ninkii abujandalna uu leeyahy war muslimiinay magaaladaa la ii celinaa oon ka soo baxsaday yacnii maalintaas waxay yidhaahdeen naga marka waxaan wax yacnii waxaan islahayn warsaan amaysan sax ahayn banaah marka intaas maalinkaa wixii ka dambeeyeyba wuxuu yidhi marka saxaabigaas ra'yigiisa qofku inuu tuhmo waay mowqifkaasaa la soo maray marka oo aad u xaraj oo u dhib badan haddii maanta kaasoo kale la arki lahaa muxuu noqon lahaa maalan waxyaaba ilaahay ogyaha laga dhigi lahaa calaa kullin marka waxaa fiican qofku inuu wax kala reebto oo is yidhaahdo war adiga amaad haiska uun qaylinina adiga yacni kaligaayo amaad qaldan tahay adiga laftirkaaga bal wax baar dadkan aad haysata laftirkooda hadday dad muslimiina yihiinoo wax fahmaayo war waxaan xaq miyaa baatil miyaa labadeen horta kee toosan aan wax baarno dadkii culummada diinta yaqaanay aan u tagno bal inuu qofku yidhaahdo laakiin haddaad tiraa maya xaq waa hal meel meeshaasna waa aniga xaqi anaa matalo oo rubamaa yacnii islaamkii haddaad isu koobto weliba adiga hayrukana gaalaysiiso islaamkii yacni anaa matalo qofkii aniga wax yidhaahdana islaamku wax yidhi calaa daalika waa islaamka ninka caayana waa gaal haddaad muqadamo noocaasoo kala dhiraan dhiriso naftaada dhiba cidaa dhibaysa ma laha hal qof ma dhibaysid adduunyadan ilaa naftaada unbaa dhibaysaa ayb marka qofku muhiimku waxaa weeyaan inuu wax ka uu is yidhaahdo war dariiq waaba haysaa xataa hadduu is leeyahay dariiqii waad haysaaye wax makuu dhiman yihiin wax ma kaa qaldan yihin inuu is weydiiye nacam ayuha annaas itahimuu ra'yakum saasuu dhihi jiray waxa adiga aad hayso xaqa ahna bal dadka u sheeg nacam laabudda inay culummo un ku waafaqaan kulligood hadday ku waafaqi waayaan oo dadkii aad leedahay ahlucilmigii kulligood baatilay ku wada socdaan dhammaan biduuni istinaa khatar waa iyada maxaa yeeley ijmaaca culummadu muctabar waayo haddii marka la waaye hal ama laba xataa aad weysay waa dhib ayb wuxuu leeyahy marka ayb waxataa yakuuna bacduhum yasbii bacdan wainamaa akhaafu calaa ummatii ummaddayda waxaan uga cabsanaya alaa'imata almudiliin faidaa wadica asayfu fii ummatii lam yurfac canha lagama kor yeelo lagama kor qaado ilaa yowmi alqiyaama walaa taquumu saacatu saacadda ma dhacayso xataa talxaqa qabaa'ilu ilaa ay qabaa'il haleelaan min ummatii ummaddayda ka mida bilmushrikiin mushrikiinta ay haleelaan oo intay yacnii mushrikiintii xaggoodii aadaan ay gaalo noqdaan oo diinkii ay ka siibtaan ama ay ka baxaan ayb riwaayaadka qaarna waxay leeyihiin saacadda maba dhacayso ilaa asnaamtii la caabudi jiray haddana la caabudo laa taquumu saacatu xataa tadariba alyaatu nisaa'i dowsin calaa dilkhalasa maxay ku imaanaya jahligaa badanaayo qofkii mushrik iyo muwaxid kalema yaqaano towxiid iyo shirki yaa iska yaanu kala garanaynin markaasoo mushrikiintii waxay samaynayeenu taswiibinaa isagii baa ku dhex darmaayo waa ku milmayaa markuu ku milmana waa madhabkoodii buu qaadanaya dadka muslimiintae badankood yacnii in badanoo ka mida ama yaryaraan dhulkaas gaalada lagu geeyey ama iyaga marka meesha lagu dhalo ee iyagu aan kufri iyo iimaanba kale aqoonin ninka ku dhasho illee ma kale ogaanayo kufri iyo iimaan xataa waalidkiis muslim hadday doonaan ha ahaadaan intay waxu sheegaan wax yar waaye inta gaaladu waxu sheegtana ka badan xataa walidaalika ahlucilmiga qaarkood ay dhaheen yacnii qofku inuu ilmihiisa gaal intuu u dhiibay i tarbiyay dhaho bimathaabati alkufri inay tahay iftooda waa gaalnimay dhaheen arrintaa iyadan kitaab sheekh bakar abu zayd uu ka qorayaa jiray la yidhaha almadaaris alajnabiya wa aharuhaa fii bilaadi اlmuslimiin almadaaris alajnabiya waxaa weyn iskoolada gaaladu keensatay isaga kuwooda kama hadlayo ogowna kuwa ay yacni gaaladu keensadeen dhulka muslimiinta oo ay ka samaysteen waddan walba muslim waxaa ku yaal iskool gaaladu leedahay ama american iskuol ha noqdo ama british iskuol ama mid kaleo faransiisa jarmal wax aan ku oolin male waddan walba sheekh bakar abu zayd marka wuxuu yidhi jaziira alcarabiya siddeetan iyo sagaalkiia ugu horraysay in iskooladaas laga furo aaduu marka uga qaylinayo waxyaaba kitaabka uu ku alifay ka mid ahayd madaaristaas marka manhajkii waxaa laga bartaa waddamadaas gaalada lama koontaroolo manhajkooda sida kan ayagu ay dhigtaan ilmahooda dhigtaan ayaa halkan marka la keenaya dadka marka madaxda iyo dadka lacagta laha ilmahooda geysto waaba ugu roonaadaanba maa xukmu marka ninka qofka geysanaya xukunkiisa muxuu noqona marka culimmadii joogtay berigaas marka ama kuwii xijaaj joogay kuwii masar joogay ashar kuwii shaam joogay dhammaan fataawadooda isku soo aruuriyey arrintan inay arrin kufri ay tahay buu sheegay maxaa yeeley kufriga wuxuu ka noqonaa kufrigii baa raalli ku tahay adiga soo khiyaarkaaga iyo lacagtaada iyo kuma geynaysidna ninkan marka gaalnimada waa la bari karaa waay macnaheeda allahuma qofkaad hadduusa saa u ogeyn waa laga yaabaa inuu cudurdaar yeesho haddii loo sheegana cudurdaar ma helo marka masalo fudud maaha cunug yaroo lix jira ama toddoba jir ah haddii la yidhaha ii tarbiyey adiga gaal waa meesha tarbiyada ugu horraysay arrinkan marka xataa dad wadaadaan ku baraarugsanayn oo yacnii ilmihii waxaa laga yaabaa isagoo sunnadii iyo ka muuqato subax inuu wado saddex afar shan ilmo gacanta u ka saaran oo inta laga guddoomo loo dhoolla caddeeyo ka soo tago sagaal saac iyo bar ama toban saac uu soo wato marka hadhow yani waxyaabahaas marka qofka hadduusan fahmaynin diinka ma fahamsana qof diin fahamsan maaha marka waxaanoo kale waxyaabaha marka in mushrikiintii ay haleelaan oo dadku ay shirkigii tawxiid kala gara waayeen ay gaalo ku noqdaan waxyaabaha keenayay ka mid tahay waxataa tacbuda qabaa'ilu intay qabaa'il caabudaan min ummatii ummaddeeda alawfaan asnaamta wa innahu sayakuunu waxaa ahaan doona fii ummatii ummaddeyda dhexdeeda kadaabuuna beenaalayaal alaaثuuna soddon ah soddon beenaalayaal kulluhum mid ku kastaa yascumu annahu nebiyun wuxuu ku andacoonaya inuu nebi yahay soddon marka waa ka badan yihiin dadka nebinimada sheegtay see loo jamcinaa marka xadiidkaniyo marka waaqica ila waaqici haddii la tiriyo inta nebinimo sheegatay soddon ka badan xadiidkan marka culimmadu waxay yidhaahdeen waxa laga hadlaa waxay tahay dadka atbaacda yeeshay nin inta nebinimo sheegtay dad badan ay raaceen soddon bay noqonayeen kuwaas maantana marka kuwa ugu badan waa qaadiyaaniyadooda qolo marka qaadiyaaniye oo hindiya ka aas-aasantay oo dhisay ingiriiska aas-aasay feker wuxuuna ku aas-aasay gumaysi in isaga lala dagaalou diidi jiray meeshii la gumaysigu ku tegay in lala dagaalou diidi jiray markaasuu iyagiibuu intuu sameeyey culummo ka dhigay marka madhabkoodana waxaa ka mid ahaa ama waxay aaminsanaayeen in mirza khulaam axmed alqaadiyaani uu yahay masiix marka hore oo nebiyullaahi ciisaha soo dega inuu isaga yahay haddana gadaal dambe nebi waayay dheheen haddii nebi uu yahayna marka waxaa mabdii la geliyey jihaadkiina xilliga nebigu u dhammaaday oo wax dambeoo jihaad ma yaraa ma jiraa mabda'oodu ahaa isagana waxaasuubu u samaystay sharqigan iiraanna wuxuu ku sameeyey ingiriisku qole la yidhaahdo qole la yidhaahdo bahaa'iya qole bahaa'iye la yidhahdo shaahi eeraan xukumi jiray waayo qolooyinkiisa bahaa'iyadu iyaduna marka niman islaam oo wadaadda oo mabda'oodu inaan gaalada lala dagaalamin ah buu ahaa ku dhisan isaga marka ujeedkaasuu ka watay waana dacmi jiray labadaas qolo qaadiyaaniyada marka nebinimo mirza khulaam axmed ilqaadiyaani bay nebinimo u sheegeen isagaasaa markii dambena hadda dad badan buu leeyahay afrikaankan iyo afrikadan iyo eshiyadaas iyo carabta xataa dhexdooda atbaac buu ku leeyahay ayb magacyo kala duduwanna waa baxsadaan marna waxay yidhaahdaan alfirqatu alqaadiyaaniya waa la dhahaa alfirqatu alaxmadiyana waa waa la baxan iyagoo marka ka wado mirza khulaam axmed alqaadiyaani axmediyada ma ka wadno yani dadkan anaga soomaaliya jooga kama wadan kuwaas iyaga nebinimo nebi maxamed ka dambaysa ma aaminsana dabcan ee kuwan marka axmediyada iyagu waa qolo kaloo magaca la wadaagto waaye marka kuwaas yaa oo kala yaa hadda ugu dad badanba wa ana markaa wuxuu yidhi wa ana khaatamu الnabiyiin anuu nebiyada kan lagu khatimaan ahay laa nebiya bacdii nebi gadaashay ma ahaanaya walaa tasaalu daa'ifatun daa'ifo ka zuuli maysa min ummatii ummaddeyda ka mida cala alxaqi inay ku taagan tahay qaala bnu ciisa daahiriina ay ku muuqdaan daahiriina marka imaa bilxujati o imaa bisayf waqad yakuunu bilxujati wasayfi macan kolna waxaa laga yaabaa inay seeftii iyo xujadii labadaba isku hayaan marna waxaa laga yaabaa inay xujadii ku muuqdaan markay ugu yar tahay xujadii bay ku muuqdaan markay ugu yar tahay laa yaduruhum ma dhibaayo man khaalafahum ciddii khilaafto xataa ya'tiya amrullah ilaa amarka alle uu ka yimaado xataa ya'tiya amrullah maxaa laga wadaa intuu ka soo dhowaado waa amarka alle ee amarka alle markuu imaanayoba qof muslima maba joogaba adduunyada laa taquumu saaca saacaddu ma dhacayso iyadoo qof uu dhahayo allah allah marka dad daa'ifa mansuura inay joogto iskaba dhaafba iyada marka xataa yaatiya amrullaahi intuu ka soo dhowaadaa laga wadaa marka macnaheedu saas ayb wabiاllahi towfiiq sal اl slm alى nabiyina mxamadi wcalى alih saxbi